taaban karo gaar ahaan hay-adaha sharci ilaalinta iyo sharcigunimada minaadka laalama qaadan xuquuqda dadka qaba baahiyaha gaarka xaaladda dadka baahiyaha gaarka qaba waa dadka naafada ah ayaa ah mid aad u liidata ma helaan adeegyada asaasiga ee caafimaad waxbarasho iyo taageero nololeed intooda badan waxay ku xaniban yihiin guryahooda maadaama waalidiinta intooda badan aysan qabin wacyi iyo awood dhaqaale oo ay ku daryeelaan ama ay ama aqoon iyo caafimaad kula doonaan ma jiraan barnaamijyo gaar gaar ah oo xukuumadda ay ku horumarinayso dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa jira siyaasad loo sameeyey sidii loo horumarin lahaa laakiin fulinteeda waxba kama suuro gelin naafadu waxay leeyihiin xuquuqo dastuuri ah sida ku cad qodobka soddon iyo afraad ee dastuurka puntland sidoo kale waxna kama waxaa jira xeer caalami ah oo lagu ilaaliyo xuquuqda loogana ilaaliyo tirado takoorka iyo daryeel la-aanta waxaa jira saddex iyo toban urur oo u adeega naafada waxayna ku bahaysan yihiin dalada naafada puntland oo ah urur bulsho iyo samafal la aasaasay sanadkii laba kun iyo labaiyo toban laakiin isaga laftiisa ayaan helin haba yaraatee wax taageera dhanka dowladda puntland waxaana shaki weyn iiga jira sida uu usii shaqayn doono waxaan si gaara halkan ugu xusaynaa inay jiraan xarumo lagu daaweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka magaalooyinka waaweyn xarumahaas waxay u baahan yihiin adeegyo badan oo ka dhiman iyo daryeel dhanka dhismaha jiifka cunnada iyo agabka caafimaadka barakacyaashii qaxootiyada sida uu dastuurka dowladda puntland qoraayo in qaxootiga iyo barakacyaasha ay xuquuqda kala siman yihiin dadka reer puntland laguna dhaqayo dastuurka iyo xeerarka dalka haddana dowladda puntland waxa ay ansixisay siyaasad hagaysa dhammaan barakacyaasha ku nool dowladda puntland waxaana jira xeerar caalami ah oo hagaya barakacyaasha iyo qaxootiga haddaba waxaan si guud ahaan ugu kuurgalnay xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka jira kaamamka annagoo si gaar ah u eegeyna qodobada kuna qodobada tan kuna xusan dastuurka puntland oo kale ah ammaanka hooyiga dadkaas inay ooyigooda ku nabadgalaan waxbarashada caafimaadka xuquuqda caruurta iyo baahiyaha gaarka dadka qaba oo iyagoo naafada oo ku dhex nool dadkaas nolosha ka jirta kaamamka puntland oo dhanka hooyiga waxbarashada caafimaadka iyo amniga waa mid liidata oo aan marnaba ku habboonayn in qof bani aadan ah uu ku noolaado dhibka ugu weyn wuxuu ka jiraa dhulka siiba boosaaso iyo garowe waxaa jira xadgudubyo joogto ah ay dadka deegaan deegaanka loogu dadka deegaanka loogu yimi u geystaan dadka barakacayaasha iyo qaxootiyada barakacayaasha iyo qaxootiyada waa dad u nugul in tacaddi loo geysto meelna looga dhaco xuquuqdooda aadannimo ay u fududdahay mana helaan garsoor cadaalad ah iyo amni toonna tacaddiga loo geysto idbska inta badan waxaa geysta hay-adaha amniga waa kow iyagaa ka ah dadka geysta tacadiyada loo geysto dadka barakacayaasha ah waxay dhibaatooyin ka dhan ah xuquuqda aadanaha gaarsiiyaan dad barakacayaal ah kuna waayay lixaadkooda magdhowna aan helin weli una cawday garsoorka dowladda puntland iyo hay-adaha kale ee dowladda wax yar waxaan rabaa in ayna xasuusiyo sawirka halkaan ugu sarreeya oo aan warbixinta ku bilownay waa wiil labayo toban jir ah kaamanka ku yaalla garowe mid ka mida ayaa askari xabado ku furay meeshaas labada lugoodba way kaga dhaceen lug way burburtay welina waa naafo waa labayo toban jir weli wiilkaasi wax xaq ah kama uusan helin dowladda puntland kiiskiisana maxkamadda ayuu hor yaallaa maxkamadda ciidanka ayaan horgeynay ilaa hadda wax garawshaa kama hayno maxkamadda ciidanka waxay ku tusinaysaa sida dadka dulmiga loogu geysanahayo oo haddana la ysaga indhatirahayo in maaragtay dadkaasi xuquuqdooda ay helaan ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanaha qaybta ugu muhiimsan oo runtii warbixintan ay u dhimanayso waa qaybtatan hadda aan idiin soo bandhigi doono oo ah sidii loo ilaalinayo xuquuqda aadanaha hay-adda difaaca xuquuq aadanaha puntland waxaa loo idmaday ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyada oo qabata cabashooyinka baaridda xadgudubyada iyo falalka ka dhanka ah xuquuqda qofka iyo bulshada eedaynta dadka ku tacadiya xuquuqda aadanaha maxkamadaha hortooda masalidda dulmanayaasha iyo ukurgelidda xaaladda xuquuqda aadanaha ee xabsiyada saldhigyada booliska iyo dadka guud ahaan cabashooyinka soo gaara hay-adda hay-adda difaac xuquuq aadanaha puntland waxaa soo gaaray cabashooyin bulshada ay ku doonayaan xuquuqo ka maqan tacaddi loo geystay ama xorriyad laga qaaday cabashooyinka soo gaaray hay-adda muddadii sanadka ahayd guud ahaan waa afartan iyo sagaal cabasho sida soo socota ayayna tafaasiishoodu tahay waxaan rajaynayaa in maaragtay tafaasiishan layla eego jadwalka koowaad gobollada iyo cabashooyinka cabashooyinka ugu badan waxay naga soo gaareen gobolka nugaal waa todobiyo labaatan cabaalabaatan toddoba iyo labaatan cabasho gobolka mugd laba cabasho gobolka bari lix iyo toban cabasho gobolka karkaar afar cabasho gobollada sanaag sool cayn nagama iyo highland nagama soo gaarin wax cabasho ah guud ahaan wadartu waa afartan iyo sagaal qaabka cabashooyinka ay nagu soo gaareen cabashooyinku waxay nagu soo gaareen afartan iyo shan cabasho si to waxay nagu yimaadeen dadka xafiiska ayay noogu yimaadeen laba cabasho taleefon ayaa nalagu soo gaarsiiyey laba cabashona waxay noogu timaaday aaladda emailka jinsiga dadka cabanahaya noocyaday bay ahaayeen lab shan iyo toban baa ahaa gobolka nugaal laba iyo tobanna dhadig bay ahaayeen gobolka mudug hal wuxuu ahaa lab halna madi- eh, dhadig Eh, gobolka bari sagaal waxay ahaayeen lab toddobana dhadig bay ahaayeen Eh, gobolka karkaas saddex lab bay ahaayeen halna dhadig buu ahaa cidda laga cabanayo yaa u badan oo cabashadan ka imaanaysaa waxay ka imaanaysaa kow shakhsiyaad gaara xuquuqo gaara oo dadku ay dhexdooda ka dhexayso Eh, dad baahiyo gaara ka cabanhaya iyagana waxa weeye kiisas gaara oo ama siyaasadeed ama mataqaana la xiriira eh, nidaam dowladeed maxkamadaha hay-adaha amniga iyo wasaaradaha lix iyo toban Eh, hay-adaha samafalka laba cabasho Eh, waxaa laga qabtay cabashooyinkaasi maxaan qabanay soddon dacwadood cabashooyinka ah way furan yihiin sagaal iyo toban cabashana waan dhammaynay oo waxa weeye waa ku guulaysanay inaan xal u helno guud ahaan raadraac waxaan halkaan raadraac ka samaynayaa hay-adda waxay dadaal dheer u gashay sidii ay uga jawaabi lahayd baahida bulshada ay u qabtay inay hesho een, cid cidda ay u gudbiso cabashooyinka xuquuqda dastuuriga ah xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga intaba hay-addu waxay ahayd markii ugu horreysay puntland laga hirgeliyo kow waa in talada aad ku dirsataan ka sokow inay ahayd banka abuur waxaa jira duruufo iyo caqabado hayde- hay-adda wajahay oo ay ka ka xanibay inay wakiilo ku yeelato deegaanada puntland oo idil xarunta keliya ayaa furnayd sanadkaas oo dhan sidaa awgeed cabashooyinka waxay u baahan yihiin waxay u badan yihiin kuwa naga soo gaaray xarunta hay-adda ku howlgasho oo aan nili shan iyo toban cabasho afartan iyo shan cabasho xarunta ayay noogu yimaadeen xarunta hay-adda ku howlgasho ee garowe nugaal waxaase ku kalsoo waxaan ku kalsoonahay haddii ay jiri lahaayeen wakiilo dhammaan gobollada oo idil cabashooyinka intan way ka badnaan lahaayeen hay-adda uma suuragelin booqasho deegaanada laamiga een, ka leexsan oo gaariwaaga ah een, sababo dhaqaale dartood welina taageero iyo garoosho midna kama aanan helin dowladda sidii nooga taageeri lahayd inaan meelahaas ku tagno cutubka afraad ta- tallaabooyinka taabagelinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha een, waxyaabaha aan qaadno waxaa ka mid ah xuska maalmaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha heshiisyo iskaashi oo aan la galnay bulshada maadaama hay-addu ay ahayd hay-ad cusub waxaa ka mid ah heshiisyadaas waxaan la galnay ee, golaha qurba joogta puntland puntland diaspora forum waxaan la galnay dala- dalada daneeyayaasha aan dowliga ahayn bunsa waxaan la galnay xarunta gargaarka sharciga ee puntland balak waxaan la galnay xarunta gargaarka sharciga ee tababarka ardayda kuliyadda bu- ee, sharciga ee b s u waxaan la galnay ururka haweenka ga- ee, ee, garyaqaanada ee puntland bula intaas waxay ahayd bilow waxaa noogu jiray een, maaragtay een, qorshayaasha inaan heshiisyo kale la galno dadka dalka ka shaqeeya oo ka howlgala oo og waxa ka jira dalka asaasida naadiye ardayeed oo u ololeeya xuquuqda aadanaha een, waxaan ka asaasnay jaamacadda b s u kuliyadda sharciga naadi ardayda ay ku bahaysan tahay oo la yidhaahda naadiga xuquuqda aadanaha ee ardayda kuliyadda sharciga naadigaas een, een, wuxuu ka qayb qaadanaya horumarinta iyo taabagelinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan si loo hi- loo helo jiil jiil cusub oo bedela jiilka hadda jooga oo fahamsan xuquuqda aadanaha una dooda xuquuqda muwaadiniinta kale waxaan ku tallaabsanay sidii aan u hirgelin lahayn naadiyo xuquuqda aadanaha xarumaha waxbarashada puntland waxaa noo qorshaysan inaan een, na- xarumaha kale waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuullada intaba aan ka hirgelin waxaan ka helinay kul- een, tababarada xuquuqda aadanaha Een, hay-addu waxay tababar u qabatay hay-ado kala duwan een, ha- aan wax la xiriira xuquuqda aadanaha iyo sidii een, wacyiga xuquuqda aadanaha u leeyihin hay-adahaas kor loogu qaado shirarka iyo kulamada waxaan isku daynay inaan inta aan shaqaynayna hay-addu ay qabato kulamo ballaaran waxaan qabanay kulan aan u qabanay bulshada waxaan qabanay kulan aan u qabanay daneeyayaasha waxaan qabanay een, kulan aan u qabanay een, een, een, i d b-yada ama dadka mataqaana barakacayaasha ah Een, sidoo kale xiriirka dibadda een, ka sokow inaan gudaha ka shaqaynaynay dibadda uma aanan arag een, maaragtay dayma la'aanin waxaan een, ku tagnay een, safaro dibadda waxaana noo suurta gashay in maaragtay een, aan la kulanno een, safaaradaha iyo hay-adaha deeqbixiyaasha ee ku nool dalka dibadda een, oo danaynahaya arrimaha soomaaliya cutubka shanaad horumarinta iyo hay-adda horumarinta hay-adda iyo warbixinta maaliyadda Een, horumarinta hay-adda maadaama hay-addu ay ahayd mid markaa la aasaasay waxaan qaadnay tallaabooyin aan ku aan ku xaqiijinayno dhismaha hay-adda iyo horumarinta shaqaalaha iyo shaq- shaqada iyo shaqaalaha tallaabooyinka hay-addu qaaday ayaa waxaa isugu jireen kuwa hay-addu lagu dhisaayey iyo kuwa shaqada lagu horumarinayo wejiga koowaad markiina la doortayba waxaan samaynay miisaaniyad ayaan xafiiska u diyaarinay waxaan diyaarinay dukumentiga qeexaya shaqada shaqada shaqaalaha hay-adda qaadashada shaqaalaha hay-adda ee tababarka koowaad shaqaalaha shaqada iyo shaqaynta xafiiska waxaan samaynay mareeg internet oo hay-addu gaar u leedahay waxaan gaar furnay hay-adda saddex iyo tobankii bishii maarso laba kun iyo shan iyo toban wejiga labaad waxaan shaqaalaha u qabanay tababar labaad oo la xiriira waajibaadka iyo awoodaha hay-adda dastuuriga dastuurka puntland xeerarka puntland xeerarka caalamiga waxaan diyaarinay foomamka shaqada oo hay-addu ay ku shaqaynayso foomka cabashooyinka lagu qabto foomka dadka la- ay ku wakiishanaan hay-adda inay maxkamadaha ka hor difaacdo een, iyo foomam kale waxaan diyaarinay qorshaha hay-adda oo saddex sano ah qorsho hay-adda ay ku shaqayso maadaama aysan hay-addu aysan noqon karin mid mataqaanaa ee iska shaqaysa qorshe hage shaqadeeda ayaan dejinay oo muddo saddex sano shaqaynahay laba kun shan iyo toban laba kun toddoba iyo toban waxaan diyaarinay foomka xaadirinta shaqaale waxaan diyaarinay foomka maamulka maaliyadda hay-adda waxaa alla mahadii ah in aanu ka guula ku guulaysanay in muddo kooban aan ku dhisnay xafiis maanta shaqeeya leh agab shaq- agab iyo shaqaale u diyaara inay u gutaan waajibaadka dastuuriga ah iyo xeerka ee, dastuuriga iyo xeerka dalka uu saarayo caqabadaha dhismaha hay-adda aan la kulanay ko Een, hay-adda xuquuq aadanaha waxaan eh, puntland waxay hay- waa hay-ad dawli ah oo ah oo eh, leedahay eh, dawladda oo ay leedahay dawladda puntland Een, een, samaynta een, samaynta iyo miidaaniyadda hay-adda waxaa mas-uul ka ah golayaasha dawladda maadaama ay hay-addu ku cusub tahay nidaamka dawladeed ee puntland waxay la kulantay caqabado ay ka mid yihiin kow dhaqaale shaqaalaha hay-addu waxay sanadka oo idil ka qaateen shan bilood mushahar toddoba bilood ayaa ka maqan shaqaalaha maanta idin hor jooga oo warbixintaan soo diyaariyo o intaa shaqaynahayay toddoba bilood mushaar ayaa ka maqan Een, xiriirka dowladda hay-adaha fulinta iyo xafiiska weli ma uusan ka dhex samaysmin xiriir wada shaqayn oo talada iyo tusaalaha la isugu gudbiyo ka sokow in maaragtay aan booqanno u tagno aan ku maaragtay wacyigelino haddana kama helno dhinacooda jawaab ah inay nagu tixgeliyaan shaqada aan hayno nagala tashadaan xeerarka ay diyaarinahayaan siyaasadaha ay diyaarinahayaan wakiilada gobolada xukuumadda oo aan diyaar u ahayn samaynta wakiilada hay-adda go- een, een, een, hay-adda ee gobolada puntland oo idin iyadoo lagu sababaynayo duruufo dhaqaale ma shaqayn karto xafiiskan hadduusan gobolada wakiilo ku yeelan oosan gobol kasta uusan soo gudbinayn dhibaatada ka jirta Een, halkan waxaa idinku soo gudbinayaa warbixinta dhaqaalaha annagu waxba nooma qarsoona waxay la tahay waxaan rabaa golaha hadda meesha ugu dambeysay wey halkan warbixintan dhaqaalaha waxaad ka arkaysaan een, waxa na soo galay iyo siday u baxeen een, waxa weeye way caddahay sanadkaas aan shaqaynayay Een, dakhliga lacagaha hay-adda dowladda waxaa naga soo galay shan bilood mushaarkeeda oo ah afartan iyo lix kun Een, hay-adaha deeqda bixiya oo aan de kolley sanadkii koowaad ay tahay waxaa naga soo galay een, saddex iyo toban kun oo dollar Een, guud ahaan wadarta waxaa na soo galo dhan waxay ahaayeen een, konton iyo sagaal kun Een, kharashka baxay een, sidaan ayuu u qeexan yahay Een, laakiin arrinta dhabtaa waxay tahay deficitka jira ama qaansheegadka hay-adda qaasheegadka hay-addu waxa weeye lixdan iyo shan kun oo dollar oo ah toddoba bilood oo mushaar ah kala bar way ka badan tahay inta een, na soo gashay wax naga maqan Een, talooyinka hay-adda golaha wakiilada golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka puntland waxaan la wadaagaynaa talooyinka muhiimka ah ee dhammaystiraya dowlad wanaagga dimuqraadiyadda iyo horumarka in la sameeyo xeerar lagu difaacayo xuquuqda aadanaha iyadoo lagu hirga xeerar xeerar lagu difaacayo xuquuqda aadanaha markaan leenahay waa xeerar gaargaar ah ee lagu hirgelinayo xeerarka iyo heshiisyada caalamiga ah xeerarka dalka ka jira iyo dastuurka dhamaystiridda iyo taabagelinta xeerarka caruurta juvenal justice xeerka gudniinka fircooniga ee xeerka kufsiga iyo dhammaan ee, in la waafajiyo dastuurka iyo xeerarka dalka ee, iyo baaqyada caalamiga markii la- xeerarkaas la samaynayo waa inay yihiin xeerar waafaqsan nidaamyada in dib u eegis lagu sameeyo xeerarka dalka sida xeerka saxaafadda puntland oo dood ay ka taagan tahay oo muwa- oo xildhibaanada mudanayaasha aan ka codsanayno in ay fursadaas siiyaan een- een- een saxaafadda puntland ay ay dib u eegaan xeerkaas oo muddo badan laga cabanahay Een, xeerka argagixisada iyo maxkamadaha ikhtisaasiga u leh oo arrintaasi een, maaragtay ee dood ay ka jirto xeerka iyo hababka ciqaabta iyo madaniga soomaaliya si ay ula jaan qaadaan duruufta iyo xaaladda la marayo una waafaqaan mabaadi'da xuquuqda aadanaha ee puntland iyo caalamiga in la tayeeyo shaqada shaqaalaha iyo agabka garsoorka puntland la bixiyo xuquuqda mushahar ee garsoorka la kobciyo aqoonta maxkamadaha xeer ilaalinta xarumaha gargaarka sharciga bixiya iyo garyaqaanada ay u leeyihiin dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kor in loo qaado wada shaqaynta hay-adda amniga iyo garsoorka oo cabasho badan ay ka jirto in kor loo qaado aqoonta ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta ay u leeyihiin xuquuqaha aadan xuquuqda aadanaha si ay u dhowraan xuquuqda muwaadiniinta iyo xuquuqda maxaabiista Een, in tallaabo laga qaado xubnaha ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta ee xadgudubida u geysta een, muwaadiniinta iyo maxaabiistaba in loo qoondeeyo in loo qo- in loo qoondeeyo miisaaniyad loogu talagalay hirgelinta iyo kor u qaadida ku dhaqanka dastuurka xeerarka puntland iyo kuwa caalamiga iyadoo si gaar ah xoogga loo saaraayo baahinta xeerarka iyo xeerarka la xiri- eh, la xidhiidha xuquuqda aadanaha si loo helo bulsho dareensan xuquuqdeeda iyo waajibaadka saaran ogaada mudanayaal in dastuurka puntland bulshada inteeda badan boqolkiiba sagaashan iyo shan aysan war u haynin Een, waxaan oran karaa boqolkiiba sideetan hay-adaha dowladda ee wasaaradahana inaysan si fiican u aqoonin dastuurka dalka ay ku shaqaynayaan sidaa awgeed in loo qeendooyay miisaaniyad gaar ah oo wacyigelin arrintaasa waa lama huraan waxaan arrintaas si gaara uga codsanaynaa eh, qeybta sharciyada ee ee da- een, golaha wakiilada een, golaha een, eh, guddiga sharciyada in wasaaradaha iyo wakaaladaha eh, wakaaladaha dowladda ay hirgeliyaan xuquuqda dastuuriga ee qodobada qodobka labiy tobanaad ilaa qodobka afartan toddobaad ay mas-uulka ka yihiin in ay xaqiijiyaan cajaa'ibta ugu badan waxay tahay in dowladdu ay shaqaynayso hay-adaha qaybta wasaaraduhu ay shaqaynahayaan ay u shaqaynahayaan waa la shaqeeyaayo shaqay aysan u shaqaynaynin in dastuur uu ka dambeeyo qodobo ay sugahayaan waxa ay fulinahayaanna in ay qodobo ku salaysan yihiin qodobada dastuuriga laba iyo toban ilaa afartan iyo toddoba wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo dalka ka jirta ayay mas-uuliyad saaraysaa mas-uuliyaddaas ayayna tahay in lagula xisaabtamo in wasaaradaha iyo wakaaladaha dowladda ay hirgeliyaan xuquuqaha dastuuriga ee qodobka labaiy toban ilaa afartan iyo toddobaad ay mas-uulka ka yihiin in ay xaqiijiyaan ku maalmashaha bulshada xuquuqooda dastuuriga ah xukuumadda waa in ay isku xidhaan isku xirtaa barnaamijyada horumarinta iyo doorista iyo horumarinta xuquuqda aadanaha mashaariicda la wado waa inay qayb ka yihiin horumarinta ama aan lagu dh- ama ay ka dhex muuqato ama ay ka dhex mataqaana ku jirto mashruuc kastoo la samaynayo in uu hadafkii ahaa in xuquuqda bini aadamka la horumariyo ay qayb ka tahay Een, in dowladda ay ka feejignaato inaan la dagaalanka argagixisada loo adeegsan ku xadgudubka xuquuqda xuquuqaha asaasiga ee bulshada waa in rayidka lagu tuhmo argagixisada la geynin maxkamadaha ciidanka waa in dadka lagu tuhunsan yahay sha- ee, maaragtay argagixisada la siiyaa fursad ay maxkamadaha isaga hor difaacaan qareenna la tashadaan taliyayaasha ciidanka booliska waa in ay il gaara ku eegaan tacadiyada booliska ay ka geystaan xarumaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxay noqotay arrin baahsan in booliska ay ku xadgudbaan dadka barakacayaasha ah naftooda iyo hantidooda in dowladdu tallaabo adag ka qaado dadka ki- kirada ka qaadanaya barakacayaasha degan dhulka heshiiska lagu bixiyey ama lagu dhisay ee aysan xaqa u lahayn inay dadkaasi kira ka qaadaan waxaa dhacda in hay-aduhu caalamiga dhul ay dhiseen oo barkacayaasha u dhiseen in laga saaro oo bannaan cidla ah agaa ah lasoo dhigo dadkaasna ilaahayna waana weydiinahayaa shuruucda iyo nidaamyada dalka u- u deganna waxa weeye mataqaanaa nidaam bay ka leeyihiin Een, in dowladdu hirgeliso ballanqaadyadii la xidhiidhay hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda gaar ahaan guddiga doorashooyinka puntland iyo hor- een, barnaamijka axzaabta badan in kooto loogu dhawaaqo dumarka iyo dadka la haybsooco si ay kaalin mug leh iyo muu- kaalin mug iyo muuqaal leh uga ye- ugu yeeshaan talada dalka ayna u helaan xuquuqda sinaanta muwaadiniinta in mashaariicda horumarinta la gaarsiiyo deegaanada fogfog gaar ahaan deegaanada sool sanaag iyo cayn oo dadkooda fursad u helin waxa laga hirgeliyo magaalooyinka laamiga ku teedsan in xukuumadda ay joojiso xarigga sharci darrada ah ogolaato madax bannaanida saxaafadda xorriyadda fikirka iyo ra'yiga in xukuumadda ay tixgeliso baahiyaha hay-adda hay-adda hay-adda difaaca xuquuq aadanaha puntland baahiyaheeda in xukuumaddu ay tixgeliso gaar ahaan dhaqaalaha xafiiska oo ay tahay mas-uuliyadda dowladda puntland in ay kharashka xafiiska iyadu bixiso sidoo kale in xukuumadda miisaaniyadda ku darto wakiilada hay-adda ee gobolada puntland mudane guddoomiye aad baa umahadsantihiin fursaddaana ay siiseen mar labaad iyo saddexaad aad baa idinkaga mahadnaqahaya waxaana diyaar u nahay inaan wixii su-aalo ah iyo een, een, talo ah su-aalo keliya ma doonayne waxaan doonaynaa talo sidii aan meesha aan taagannahay uga sii hinqan lahayn aad baa umahadsantihiin